kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna saaka iyo caalamka xubinteenna ciyaaraha ee saakana waxaan ku falaqayn doonnaa ciyaartii xiisaha badnayd ee habeenkii xalay ahaa dhex martay kooxda chelsea ee dalka britain iyo kooxda atletica madrid ee dalka sbain waxaa la falanqanaya maxamuud mascadoo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota maxamuud haddaynu ku bilowno bal natiijadii haddaynu xusinno ee dhegaystayaasha sandheer aad baad umahadsan tahay kulankii habeenkii xalay ahaa waxa uu ahaa kulan natiijadiisu ay markii hore lugtii hore eber iyo eber labada kooxood ay kusoo kala baxeen oo markaasi kooxda chelsea haddii ay gurigeeda hal iyo eber ku badiso oo kale way soo bixi kartay inkastoo atletica madrid wax kasta oo bareeja noqdo oo dhaafsiisan eber iyo eber iyadu ay kusoo bixi kartay waa haddii goolo layska dhaliyo marka qaybtii hore ciyaarta markii ay adigu uun socotay ilaa iyo soddon iyo lix daqiiqo ayaa ciyaaryahanka asal ahaan kooxda chelsea ka soo jeeday fernando torres ee reer spain waxa uu gool shabaqa la helay kooxda atletica madrid waa uu diiday inuu garaanka ku dhex ordo ama uu farxad muujiyo isagoo xushmeynaya kooxdiisii hore goolkaasina waxa uu kusii dhacay markii uu shabaqa taabanayay mid ka mid a ciyaaryahanada difaaca ee kooxda atletica madrid hase ahaatee ciyaaryahanka andrian lopes ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey qaybtii hore waxa uu bareejiyey kooxda atleti kooxda chelsea hal iyo hal ayaa lagu kala nastay laakiin sadheero markii qaybtii dambe ciyaarta laiskugu soo laabtay ciyaaryahanka reer brazil ee dhalashada waddanka spain qaatay ee laga yaabo sanadka inuu qaranka spain brazil ula shir tago ee diego costa ayaa gool rigooro ah oo ay kooxdu heshay isagana lagu galay u dhaliyey ciyaaryahanka reer turki ee arda turan ayaa isaguna ciyaartaasi calooliyow iyo murugo ku riday tababari hose marino iyo kooxdiisa daqiiqadii toddobaatan iyo labaad ayuu gool isagu markii hore ku darbeeyey goolhayaha uu birta kusii dhuftay oo soo laabtay si qurux badan shabaqa ula helay ciyaartaasi saddex iyo hal ayaa loogu awood sheegtay kooxda chelsea oo weliba qaybihii dambe ugu dambeysay ciyaarta waxaa la dhihi karaa banoni ayaa chelsea sabuuradda loogu qoray sandheero aad baan u gartay haddii aynu eegno farsamooyinka iyo qorshayaasha ay la yimaadeen labada tababare ee labada kooxood kala watay hose marino in dhoweedba waxaa lagu naanaysayey darawalkii baska waxaa laga waday marka sandheero in uu ciyaartooydiisa oo dhan marka uu koox weyn la ciyaarayo ay goosha dabada la galaan oo koob iyo tobanka ninba ay banooniga difaacaan laakiin qaybtii hore ee xalay waxa uu isku dayey in uu gool helo oo walow uu difaac ku jiray oho waxaa qosol leh in uu lix ciyaartooy oo dhinaca difaaca lagu yaqaano uu garoonka soo wadageliyey marka dad fara badan waxay leeyihiin hose marino malaa waxau islahaa gool dhasho kabacdina difaac gal taana way u shaqayn weyso oo qaybtii hore ciyaarta ayaa la bareejeeyey kadib ninka la yidhahdo diego simeoni oo isagu asal ahaan kasoo jeeda wadanka argentine dad fara badan ay ku xusuustaan inuu ahaa ninkii ka dambeeyey ee roosihii david beckham ee sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii ayaa isagu waxa uu yahay nin da-yar ee kulkulul farsamo badan islamarkaasina aan u jixin jixin cidda uu la kulmayo kalama jecla khibradda iyo ciyaar wanaagga kooxaha kale ay leeyihiin waana taas baa laleeyahay sababta keentay atletica madrid inay haatan ciyaaraha finalka usoo gudubto oo weliba soo gudubto maahane ay haatan tahayba koox laga baqo markay ciyaarayso macallinkaas baa ugu wacan oo kama baqa baa laleeyahay marka uu garoomada gelayo cidda uu la kulmayo iyo cidda ka hor imaanaysa midna waan gartay haddaan ka hadalno ciyaarta kama dambaysta ah ee isugu soo baxeen sidaan ognahay laba kooxood oo reer spain waa atletica madrid iyo real madrid goormay kulmayaan haddaynu dhegeystayaasha u sheegno sandherow labada kooxood waxay ciyaarta kama dambaysta ah ku kulmayaan garoonka banfica ay ku ciyaarto waa kooxda banfica ee wadanka bortugiiska ee magaalada lisbon ayay ku kulmayaan waxaay noqonaysaa sandherow markii ugu horreysay oo laba kooxood oo isku magaalo ka soo jeeda ay ciyaar kama dambays ah iskugu yimaadaan oo weliba ciyaaraha yurubiyanka oo kama dambaysta ay iskugu soo baxaan marka waxay noqonaysaa ciyaar dabcan dadku ay wada sugayaan maalin sabti ah oo bisha may bilan doontaa afar iyo labaatan ay ku beegan tahay ayayna labadan kooxood wada ciyaari doonaan waa yahay aad buu mahadsan yahay maxamuud masacad oo inala falanqaynayey ciyaartii xiisaha badnayd ee xalay ay iskaga hor yimaadeen labada kooxood ee chelsea ee dalka britain iyo kooxda atletica madrid ee dalka spain intaynu xubintan oo kalea mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo subaxnimaadan